إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal kusoo dhowaada warka subaxnimaha warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan qodobada saake oo jimco aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa howlgallo khasaare geystay ka fuliyey gobollada baa iyo jubbada hoose xaflad lagu maamuusay in ka badan labaatan arday oo dhammaystay xifdiga qur-aanka kariimka ayaa ka dhacday magaalada galhareeri ee wilaayada galgaduud qaramada midoobey ayaa walaac xoogan ka muujisa isfaham waaga ka dhex jira dowladda federaalk iyo etoobiya horumar ballaaran ayaa ka jira magaalada ceelansaar ee wilaayada bakool sida lagu daawan karo muuqaal ay baahisay warbaahinta alfurqaan wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose ayaa magacowday guddiga beeraleyda gobolka si loo horumariyo wax soo saarka hogaamiye mucaarad ah ayaa sheegay in dhaqaalaha dalka etoobiya uu cagta saaray waddadii burburka xildhibaan ayaa sheegay in dowladda federaalka ay deecday maleeshiyaad macwisley ah oo ku sugnaa degmada xarabdheere intaasi waxay ahaayeen dhegaystayaal qodobadii ugu door koronaa saakay warkayaga haatanna u diyaar garooba iyagoo faahfaahsan إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن waa subaxnimo jimca taariikhda hijirada ay ku beegan tahay kowda rabiicu thaani sannada kun afar boqol lix iyo afartanka hijiriyada geeska kalena ku aadan afarta oktoobar laba kun afar iyo labaatanka dhegaystayaal kusoo dhowaada warkii oo dhan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa howlgallo khasaare geystay ka fuliyey gobolada baay iyo jubbada hoose haddaan ka hormarno gobolka baay guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa habeenkii xalay qaraxyo ku weeraray saldhigga ciidamada maamulka koonfur galbeed ay ku leeyihiin xaafadda buulo jimaaca ee magaalada baydhabo qaraxyada ayaa waxaa ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac waxaa ku dhaawacmay hal askari oo ka tirsan ciidamada maamulka isku magacaabay koonfur galbeed isla baay ee koonfurta soomaaliya laba qarax ayaa lala beegsay askar ku socdaalaya xaafadda bardaale mas-uuliyadda qaraxan ayaa sheegatay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ilaa iyo haatan ma soo gaarin faahfaahin dheeraada oo ku saabsan qaraxyadan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab gaar ahaan guutada qaraxyada waxay qarax culus la beegseen ciidamo ku sugnaa afaafka hore ee deegaanka buulo xaaji ee dhacda duleedka magaalada kismaayo qaraxa ayaa waxaa ku dhintay laba askari oo ka tirsan ciidamada maamulka isku magacaabay jubbaland iyadoona uu jiro khasaare intaa ka badan xaflad lagu maamuusay in ka badan labaatan arday oo dhammaystay xifdiga qur-aanka kariimka ayaa ka dhacday magaalada galhareeri ee wilaayada islaamiga ee galgaduud faahfaahinta warkaas waxaa la diyaarah waryaheena farxaan cali cabdulaahi munaasabadan ayaa waxaa loo qabtay afar iyo labaatan arday waana dufcadii afar iyo tobanaad oo ka qalin jebinaya madarasada mucaad ibnu jebel waxaana munaasabadda ka soo qayb galay martisharaf kala duwan ardaydu waxay sameeyeen bandhig ay ku muujinayaan aqoontooda waa kuwaan ugu horrayn ayagoo wax iska weydiinaya hadafka loo qabtay xafladda dhanka kalena ummadda muslimka ah u dardaarmay inay joogteeyaan barashada qur-aanka kariimka ah kuna camal falaan
للحفلة أهداف كثير منها عرض ثقافة الطلبة وفضائل القرآن العظيم نعم هلا ذكرت لنا من فضائل القرآن ما يهمني ذاك فمن فضائله أنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه وأن أهلهم أهل الله وخاصته أخي ماذا تنسح الأمة الإسلامية أنسعها بلزوم القرآن علما وعملا أحكامها ثلاثة لمن ضبات إخفاء إدغام وإظهار فقط sidoo kale mid ka mid ah waalidiinta ayaa isaguna ka hadlay goobta xafladda wuxuuna u mahad celiyey macallimiinta ilaahay amahad iskale meeshaan isugu kaa keenay kalaanka ilaahay lagu weyneeyahaa nabad iyo ninka leera amnimana siiyey intaas kadib waxaa mahadsan macallinkayna nagu shuga diinka ilaahay macallin liibaan kayr badan allaha siiyaan leeyahay ilaahay khayr badan ha siiyaan leenahay magaalada galhariiri ee gobolka galgaduud ayaa ka mid ah magaalooyinka caanka ku ah waxbarashada qeybaheeda kala duwan waad mahadsan tahay farxaan qaramada midoobey ayaa walaac xoogan ka muujista isfaham waaga ka dhex jira dowladda federaalk iyo etoobiya faahfaahinta warkaas waxaa la diyaaraha wariyeyna khaalid maxmed axmed kusimaha ergeyga qaramada midoobey ee soomaaliya james iswan oo khudbad ka jeediyey golaha ammaanka ee qaramada midoobey ayaa shaaca ka qaaday inuu ka walwalsan yahay khilaafka ka dhexeeya dowladda federaalka etoobiya dowladda federaalka ayaa doonaysa sida ay marar badan sheegtay etoobiya inay u saxiixdo wax walba ee doonayso balse ee taasi iskala weyn tahay dowladda etoobiya islamarkaana somalilan ay ka saxiixatay qeybo ka mid ah badda soomaaliya iswan wuxuu muujiyey in xiisadaasi ay mandiqadda saameyn ku yeelatay wuxuuna sheegay inuu dhiirigelinayo waxa ugu yeeray saaxiibada caalamiga ah ee dhexdhexaadinaya sidoo kale wuxuu adkeeyey in haddii uu dhammaado mudaxileedka xasan shiikh la qabto doorashada wakhtigeeda ku dhacda isagoo u muuqda inuu ka jawaabayo walwalka mucaaradka ee ah inay ka baqayaan inuu xasan shiikh muddo kororsado waad mahadsantahay khaalid horumar ballaaran ayaa ka jira magaalada ceelansaar ee wilaayada bakool sida lagu daawan karo muuqaal ay baahiisay warbaahinta alfurqaan warkaas waxaa inoo qaada dhigaya waryaheena yaasir cabdulaahi
waa qaybta labaad ee muuqaalada taxanaha bakool oo diiwaangelinaya safar shaqo ay warbaahinta islaamiga alfurqaan ku martay qaybo ka mid ah deegaanada iyo degmooyinka wilaayada islaamiga ee bakool qaybtan oo la daawan karo ugu yaraan afar iyo labaatan daqiiqo waxaa lagu soo bandhigayaa xaaladaha guud ee magaalada ceelansaar oo ka mid ah deegaanada lagu maamulo shareecada islaamka waxaana magaalada ka muuqda horumar kala duwan mid ka mid ah arrimaha ay indhaha ugu qabanayaan muuqaalkana soo bandhigayo waa horumarka xagga dhismaha badi xarumihii ganacsiga ee jiingadaha iyo cariishka ahaa ayaa loo bedelayaa saro dhagaxaan ah
injineerada iyo fundiyaasha iyo xamaaliga ayaa helaya shaqo joogto ah oo xooli ku socota taas oo ay maalin waliba lacag ku qaadanayaan waa magaalo uu allah ugu nimceeyey arrimo badan marka laga soo tego inay ka taagan tahay raayadda tawxiidka waxaa magaalada ku teesan dhulbeereedyo iyo dhuldaaqsin taasoo ka dhigan in dadka ceelansaar ay haystaan badqab cunto warbaahinta islaamiga alfurqaan ayaa xaadirtay suuqa weyn ee xoolaha halkaas oo lagu kala iibsado nimcooleyda saddexda ah waxayna ganacsatadu sheegayaan in allah mahadi ay nabad ku nool yihiin
suuga low walka gade gaal walka gade irin walka gade nabadala kagab alxamdulilah dhanka waxbarashada marka laga hadlo waxaa cajiib ah in eelansaar ay ka furan yihiin in ka badan shan iyo labaatan dugsi qur-aan iyo iskuulo isugu jira oo lagu barto culumta shareecada iyo tan maadiga intaba haweenka muslimaadka oo qayb weyn kaga jira bulshada muslimka ah ayaa iyagana kaalintooda la siiyey waxaana ceelansaar farac kule machadka khadiija bintu khuweylid ee diyaarinta haweenka daaciyaadka ah kaasoo ah mahad uu hirgeliyey maktabka dacwada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab inamaa inkale ma ahaanay yacmuru ma amre masaajidallaahi ilaahay masaajideys man qofo camire aamana billaahi ilaahay rumay walyowmi alaakhiri maalinta dembina rumay waa qaama salaata salaada oogi wa aata zakaata sakaada dhiibi walam yakshaan ku obsadaan ila allaha ilaahay ilay ku obsadow facasaa ulaa'ika kuwaas may xaqiiqika ayina an yakuunuu intiu haadan min almuhtadiina han hanuunso
waxgaradka iyo odayaasha magaalada ceelansaar oo ka soo muuqanaya muuqaalka qaybta labaad ee taxanaha bukool ayaa sheegaya inay haystaan nabad lagu helay ku dhaqanka shareecada islaamka bulshada halkan ku noolna ay yihiin dad isku duuban oo isjecel
magaalasiiya tuulahan hayti iyo hata baaxadda ka dareerta iyo iyo howligiiyo dhismaja iyo horumarsha ka dareer haddii adan isfiiriyo maasha allah may waha in horumar ku jiro la dareeme may kale ku jiray waddooyin ugu weyn oo markii hor ariiri haayeen oo laguwaasaca weeli marka maamulka islaamiga ila in horumarkaas deersiiyan
waad mahadsantahay yaasir wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose ayaa magacowday guddiga beeraleyda gobolka si loo horumariyo wax soo saarka warkaas waxaa la diyaaraha waryaheena zakariya cumar munaasabadan oo si heer sare loo soo agaasimay laguna dooranayay guddiga beeraleyda ah ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose islamarkaana ay ka soo qaybgaleen martisharaf isugu jiray waxgarad salaadiin iyo mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose ayaa waxa ay ka dhacday deegaanka buulamamow oo ka tirsan degmada kamsuuma iyadoona madasha ay ka dhacaysay munaasabadan hadalla kala duwan ay ka jeediyeen marti sharaftii lagu casumay munaasabadda ugu horeyn waxaa munaasabadda ka hadlay salaadiinta wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose oo ka soo qaybgalay munaasabadan lagu dooranayay guddiga beeraleyda ee wilaayada jubbada hoose iyagoona sheegay inay soo dhoweynayaan hoggaanka cusub ee beeraleyda wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose islamarkaana ay garab taagan yihiin aad baan u soo dhowaynaynaa xasan bare waan ku faraxsannahay aad baan arrintaas macnaa ugu riyaaqaynaa kii micnaha gutay oo howshii loo igmaday oo waajibkiisa ka soo baxay allah ka dhigo waan soo dhowaynaynaa walaalkeen xasan barre oo hadda u joogo beeralayda ay u soo magacaawdeen gobolka loo soo magacaabay iyo makaatibtiisa kaga hoosayso degmada kamsuuma haddii ahaan leed iyo degmada jamaam waxaan leenahay ilaahay subxana wa tacaala xilkaa qaadeen allah idin fududay ilaahay subxana wa tacaala ha idin fududeeyo walaalaha kale waxaan leeyahay iyagana waxaa idinka rabnaa haddee saa ugu dhiibateen inaad ku adeecdaan sidoo kale waxaa isna ka hadlay munaasabadan guddoomiyaha cusub ee beeraleyda wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose xasan bare maxamed isagoona ka codsaday beeraleyda inay ku garab siiyaan shaqada loo igmaday reer beeraley guddoomnimada ay soo doorateen horta waa aniga qaaday waxaanse rabaa in liila qaado aan liigu daynin howl culus waaye beer waa dhiban tahay suwanaa liigu riixi waxbaa liiga goy wax baa imaan doono cadaaladdan aan ku dadaalno horumarka beerahana aan ku dadaalno weligaan baaxadda weyno aniyaaha iuna siiyo nimcadaena in xigmadiisa aan ku dadaalno labteeda juudi kharashaan ku bixaya maalin walba maalin in meel laga foqana waa laga fiican yahay meeshiis uu baahan yahay oo annaga ay nala garato inaad noo sheegtaan annagana aan gudbinno aan degmadii gobolkii u gudbinno maktabkan siduu yahay aan ku shaqayno horumarka beerahan aan ku dadaalno ugu dambayntii munaasabadan oo jawi wanaagsan ku soo idlaatay ayaa waxaa soo xidhay waaliga gobolka jubbada hoose sheekh axmed abuyoonis wuxuuna kula dardaarmay hoggaanka cusub ee beeraleyda wilaayada jubbada hoose inuu ka shaqeeyo horumarinta beeraha waxaa mas-uulka aad u noqoteen waa horumarinta beeraha haddii iska seextaan ka waran haddii meel jiiftaan ka waran haddii macluuma keeneen ka waran haddii horumarka ku dadaalin ka waran waxa aad haysaan male sooma waa in horumariyasaan markan waxaa loo bahan walaalayaal inaad dadaashaan guud ahaan bulshada waxaan leeyahay halkaan joogo oo dadka aad doorateen oo maridiin waay maxaa lidinka doonayaa samiyo daac yaa ayuha aladiina aamanuu adiicu llaha wa adiicu rasuul ulul amri minkum sooma maxay idin yihiin ulul amri bay idin yihiin sooma inaad markan samiyo daacad siisaan inaad u naxariistaan inaad talada u badisaan inaad garab istaag u badisaan inaad caawisaan
guddoonkan cusub ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose ay u magacaawday shaqada horumarinta beeraha ayaa waxa ay qayb ka noqonaysaa howlaha horumarinta mashaariicda bulshada ee wilaayada ay fulinayso waad mahadsantahay zakariye hogaamiye mucaarad ah ayaa sheegay in dhaqaalaha dalka itoobiya uu cagta saaray waddadii burburka tafaasiisha warkaas waxaa si aanbaqaadaya wariyeyna cabdulfataax faarax diiriye hogaamiyahanoo lagu magacaabo joha moxamed ayaa shaaca ka qaaday in dhaqaalaha itoobiya uu marayo marxalad halis ah wadajirka bulshada xabashida iyo dhaqaalihii uu dalkaasi lahaynu ku sheegay in horanti la-aan uu geliyey nidaamka abiy axmed isagoo sii hadlayay ayuuna sheegay in dowladda itoobiya uu furan yahay hal khiyaar oo keliya kaas oo ah inay wadaxaajood la furto kooxaha mucaaradka ku ah xukuumadda adisababa inkastoo dowladda xabashida ay qaaday tallaabooyin ay u qaylo dhaamayso hay-adaha maaliyadda ee reer galbeedka haddana weli waxa uu dhaqaalaha waddankaasi wajahayaa marxalad adag jawar wuxuu sheegay in dowladda itoobiya ay haysato hal wadiiqo oo keliya oo ah inay wadaxaajood la gasho kooxaha hubaysan ee dagaalka kula jira soddonkii sano ee lasoo dhaafay kobaca dhaqaale ee itoobiya oo ahaa siddeed boqolkiiba ayaa hoos uga dhacay laba dhibic shan boqolkiiba sanadkii lasoo dhaafay sababta ugu weynina waa dagaalka sida uu sheegay safiirka maraykanka wuxuu sidoo kale xoojiyey in si loo joojiyo hoos udhaca dhaqaale ikhtiyaarka keliya uu yahay in dagaalada la joojiyo iyadoo la isticmaalayo wadaxaajoodka iyo nabadaynta ayuu yidhi jawaar dagaalada ka holcaya etoobiya gaar ahaan gobolka tigre iyo amhara ayaa galaaftay nolosha boqolaal kun oo ruux welina waxa uu dagaalku u muuqdaa mid maalinba maalinka xigaa ku xoogaysta gudaha etoobiya waad mahadsantaha cabdiftaax warkaan dhegaystayaal saakay waxaad kala socotaan warbaahintii islaamiga ee alfurqaan xildhibaan ayaa sheegay in dowladda federaalk ay dayacaday maleeshiyaad macwiisley ah oo ku sugnaa degmada xaradheere warkaas waxaa sii anbaqaadaya waryaheena maxamed ciise cali maleeshiyaadka macwiisleyda oo ku sugnaa degmada xarardheere oo beryahan oo godood sameeyey islamarkaana isaga baxay qeybo ka mid ah magaalada ayaa waxaa arrimahaasi ka hadlay mid ka mid ah xildhibaanada xildhibaan xirsi aadan roble wuxuu sheegay in si aad ah loo dayacay haraadiga maleeshiyaadka macuusleyda loogu yeero ee ay dhisatay dowladda federaalka xildhibaankan oo ka tirsan baarlamaanka dowladda federaalka ayaa intaa ku daray in maleeshiyaadka macuusleyda ee ku sugan xarar dheere dhowaana halkaas isaga baxay ay qabaan tabasho ah inaynan wax taakula ah ka helin dowladda federaalka iyo tan galmudug arrintaasina ay tahay mid laga xumaado waa sida uu hadalka u dhigay waa kan isagoo arrimahaasi ka hadlaya waxaa jirta ciidamada macuusleyda la yidhaahdo ee jooga degmada xara dheere oo shalay iyo doraad laysla dhex marayey in ay ka baxeen degmada xara dheere inaysan sida loo sheegay u jirin laakiin ay wax un ka jiraan sababtaasaan rabay marka inaan faahfaahiyo dhacdadaas halkaas ka dhacday runtii waa dhacdo aysan ahayn inay dhacdo oo laga baaqsan karay laakiin ciidamadii xara dheere joogay ee laba sano meeshaa ku sugnaa inay ka cabanayeen in ay xuquuqdoodii ay maqan tahay oo aysan wax xuquuqa dowladda dhexe iyo dowladda galmudugba aysan ka helin muddada ay ka shaqaynayeen siyaasiyiinta iyo xildhibaanada ayaa ku qeylo dhaaminaya haraadiga maleeshiyaadka macuusileyda inaysan helin wax xaquuq ah waad mahadsantahay maxamed warkii oo aad kala socoteen saakay dhegaystayaal warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan xilligan waynaga intaa